bilowgii cutubka toddoba iyo afartanaad markaasaa yuusuf gudaha galay oo uu fircoon u warramay wuxuuna ku yidhi aabbahay iyo walaalahay iyo adhigoodii iyo lo'doodii iyo waxay haystaan oo dhammu way ka yimaadeen dalkii kancaan oo bal eeg haatan waxay joogaan dalka goshen oo walaalihiisna wuxuu ka kaxeeyey shan nin oo wuxuu hor taagay fircoon markaasaa fircoon wuxuu yuusuf walaalihiis ku yidhi shuqulkiinnu waa maxay markaase waxay fircoon ku yidhaahdeen annagoo addoommadaada ah waxaannu nahay arijiro annaga iyo awowyaashayaba oo waxay fircoon ku yidhaahdeen inaannu qariib ahaan dhulka u joogno ayaannu u nimid waayo adhiga addoommadaadu daaq ma haysto maxaa yeelay abaartu aad bay ugu xun tahay dalkii kancaan haddaba waxaannu kaa baryaynaa inaannu annagoo addoommadaada ah degno dalka gooshen markaasaa fircoon la hadlay yuusuf oo wuxuu ku yidhi aabbaha ee walaalaha aday ku yimaadeen dalka masarna wuu ku hor yaal haddaba dalka meesha ugu wanaagsan aabbaha ee walaalaha deji oo dalka goshen ha degeen oo haddaad ku garanaysid rag karti leh dee ka dhig kuwa xoolahayga u taliya markaasaa yuusuf aabbihiis yacquub gudaha soo geliyey oo wuxuu soo hortaagay fircoon yacquubna fircoon wuu u duceeyey fircoonna wuxuu yacquub ku yidhi imise jir baad tahay markaasaa yacquub wuxuu fircoon ku yidhi sannadihii aan qariibka ahaa waa boqol iyo soddon cimrigaygu waa yaraa wuuna xumaa mana gaadhin cimrigii awowyaashay qariibka ahaayeen yacquubna fircoon wuu u duceeyey markaasuu fircoon hortiisa ka tegey markaasuu yuusuf aabbihiis iyo walaalihiis dejiyey dalkii masar oo uu ka siiyey meel hanti ah taasoo ah meeshii dalka ugu wanaagsanayd oo ku tiil dalka la yidhaahdo racmases sidii fircoon ku amray yuusufna aabbihiis iyo walaalihiis iyo reerka aabbihiis oo dhan sidii ay carruurtoodii tiradoodii ahayd ayuu u quudiyey dalkii oo dhanna cunto ma jirin waayo abaartu aad bay u xumayd sidaa daraaddeed dalkii masar iyo dalkii kancaan abaartay la taag darnaadeen yuusufna wuxuu ururiyey lacagtii dalka masar tiil oo dhan iyo tii dalka kancaan tiil oo dhan waayo haruul bay kaga iibsadeen yuusufna lacagtii wuxuu keenay gurigii fircoon oo markii lacagtii ka wada dhammaatay dalkii masar iyo dalkii kancaanba ayay masriyiinta oo dhammu u yimaadeen yuusuf oo waxay ku yidhaahdeen cuntona sii waayo maxaannu hortaada ugu dhimanaynaa maxaa yeelay lacagtayadii way naga dhammaatay markaasaa yuusuf wuxuu ku yidhi haddii lacagtii idinka dhammaatay xoolihiinna keena oo anna xoolihiinna ayaan cunto idinka siin doonaa markaasay xoolahoodii yuusuf u keeneen yuusufna wuxuu iyagii cunto ugu beddelay fardihii iyo adhigii iyo lo'dii iyo dameeradii oo sannaddaas ayuu quudiyey oo xoolahoodii oo dhan cunto ugu beddelay oo markii sannaddaasi dhammaatay ayay sannaddii labaad u yimaadeen oo waxay ku yidhaahdeen sayidkayagiyow kaa qarin mayno in lacagtayadii oo dhammu naga idlaatay ishkinkii lo'da ahaana adigaa leh sayidkayagiyow waxba kuma hadhin hortaada sayidkayagiyow jidhkayaga iyo dhulalkayaga mooyaane ee haddaba maxaannu hortaada ugu dhimanaynaa annaga iyo dhulkayaguba annaga iyo dhulkayaguba cunto nagu iibso oo annaga iyo dhulkayaguba fircoon baannu addoommo u noqon doonnaa abuur la beero na sii inaannu noolaanno oo aanan dhiman dhulkayaguna uusan baabbi'in yuusufna dhulkii masar oo dhan fircoon buu u iibiyey waayo masriyiintii nin waluba wuxuu iibiyey beertiisii maxaa yeelay abaartaa ku xumayd iyaga dhulkiina waxaa yeeshay fircoon dadkiina wuxuu u wareejiyey magaalooyinka dhulka masar darafkiisa ilaa daraf kale wuxuuna iibsan dhulkii wadaaddada oo keliya waayo wadaaddadu qayb bay kula haan jireen fircoon oo waxay cuni jireen qaybtii fircoon siin jiray oo sidaas daraaddeed ma ay iibsan dhulkoodii markaasaa yuusuf wuxuu dadkii ku yidhi bal eega maantaan fircoon idiin iibiyey idinka iyo dhulkiinnaba haddaba abuurkan qaata oo dhulka ku beera markii aad wax soo goosataan waxaad fircoon siisaan shan meelood meel afarta kalena waxay idiin ahaan doonaan abuur aad beerta ku abuurtaan iyo cuntadiinna iyo cuntadii reerihiinna iyo cuntadii dhallaankiinnaba markaasay iyana waxay yidhaahdeen adigu noloshayada waad badbaadisay haddaba sayidkayagiyow naga raalli ahow oo annana waxaannu fircoon u noqon doonnaa addoommo yuusufna wuxuu sameeyey qaynuun ku saabsan dhulka masar in ilaa maantadan la joogo fircoon lahaado shantii meeloodba meel fircoonna wuxuusan yeelan dhulkii wadaadada oo keliya reer banu israa'iilna waxay degeen dalka masar xagga dhulka gooshen oo halkaas bay maal ka heleen wayna bateen oo aad yo aad bay u tarmeen yacquubna wuxuu dalka masar ku noolaa toddoba iyo toban sannadood oo yacquub cimrigiisu wuxuu ahaa boqol iyo toddoba iyo afartan sannadood wakhtigii israa'iil dhiman lahaana waa soo dhowaaday markaasuu wiilkiisii yuusuf u yeedhay oo wuxuu ku yidhi haddaba haddii aad raalle iga tahay waan ku baryayaaya gacantaada bowdadayda hoos geli oo si raxmad leh oo daacad ah igula dhaqan haddaba waan ku baryayaaya masar ha igu aasin laakiinse meydkaygu ha la jiifo awowyaashay waa inaad masar iga qaaddaa oo aad igu aastaa meeshii lagu aasaya awowyaashay markaasuu isna yidhi waan yeeli doonaa sidaad igu tidhi markaasuu ku yidhi ii dhaaro isna wuu u dhaartay markaasaa israa'iil sariirta madaxeedii ku foorarsaday